aad baad u mahadsan tahay wararka naga soo gaaraya ee gobolka jubbada hoose ayaa tilmaamaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro xooggan ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin qeybo ka mida gobolkaas buulo xaaji harboole iyo miido oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose ay aroornimadii hore ee saakay weeraro xooggan ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ka agdhow goobaha lagu dagaalamayo ayaa waxa ay soo sheegayaan in rasaas culus oo labada dhinac ay isweedaarsanayaan la maqlayo dagaaladuna ay yihiin kuwo xooggan deegaanadan lagu dagaalamayo ayaa dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhowaan ayaana waxaa guluf dagaal ku yimid ciidamo isugu jira dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland oo ay gelbinayeen diyaaradaha dowladda maraykanka buulo xaaji ee waa deegaanada ugu muhiimsan ee hoostaga magaalada kismaayo halka harboole uu yahay deegaan dhaca wadada xiriirisa ee kismaayo iyo afmadow saldhigyada martigelinaya weerarada cagmarinada ah ee ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jiha ahaan waxa ay kala dhacaan buulo xaaji oo siddeetan kilomitir dhanka koonfur galbeed uga beegan magaalada kismaayo harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed ka xiga kismaayo iyo miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo wixii warar ay kusoo kordha weerarada cagmarinada ahna dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa inshaa allah